tirintii cutubkii sagaal iyo labaatanaad oo bisha toddobaad maalinteeda koowaad waa inaad yarataan shir quduus ah oo waa inaydan inaba shuqul caadi ah samayn waayo waa maalin buunan laydin afuufo oo waa inaad qurbaan la gubo oo caraf udgoon ah rabbiga ugu bixisaan dibi yar iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo waxaad la bixisaan qurbaankooda hadhuudhka ah oo ah bur saliid lagu daray oo burkii tobankii meelood saddex meelood dibiga la bixi wankana laba meelood oo toddobada wan oo yaryarna wankiiba meel la bixi oo waa inaad orgi qurbaan dembi u bixisaan si laydinku kafaaro gudo oo ayan ku jirin qurbaanka la gubo ee bisha cusub iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaannadooda cabniinka ah sidii qaynuunkoodu ahaa kuwaasoo wada ah caraf udgoon ee ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo bishaas toddobaad maalinteeda tobnaad waxaad yeeshaan shir quduus ah oo waa inaad nafihiinna dhibtaan oo waa inaydan innaba shuqul samayn cayn kasta ha ahaadee laakiinse waa inaad rabbiga qurbaan la gubo oo caraf udgoon ah ugu bixisaan dibi yar iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo waa inay idin ahaadaan kuwa aan in lahayn oo waxaad la bixisaan qurbaankoodii hadhuudhka ah oo ah bur saliid lagu daray oo burka tobankii meelood saddex meelood dibiga la bixi wankana laba meelood oo toddobada wan oo yaryarna wankiiba meel la bixi oo waa inaad orgi qurbaan dembi u bixisaan oo ayan qurbaanka dembiga oo kafaara gudka ah iyo qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaannadooda cabniinka ahu ku jirin oo bisha toddobaad maalinteeda shan iyo tobnaad waa inaad yeelataan shir quduus ah oo waa inaydan inaba shuqul caadi ah samayn oo waa inaad inta toddobada maalmood ah rabbiga iid u samaysaan oo waa inaad bixisaan qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo ah saddex iyo toban dibi oo yaryar iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo waa inay ahaadaan kuwo aan iin lahayn oo waxaad la bixisaan qurbaankooda hadhuudhka ah oo ah bur saliid lagu daray oo burkii tobankii meelood saddex meelood saddex iyo tobanka dibi midkiiba la bixi oo labada wan oo waaweynaa midkiiba laba meelood la bixi oo saddex iyo tobanka wan oo yaryarna mid kasta meel la bixi oo weliba orgi waa inaad u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka uhu ku jirin oo maalinta labaadna waxaad bixisaan laba iyo toban dibi oo yaryar iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada guujir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ahaba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta saddexaadna waxaad bixisaan kow iyo toban dibi iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta afaraadna waxaad bixisaan toban dibi iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gujir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabliinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta shanaadna waxaad bixisaan sagaal dibi iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgii u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta lixaadna waxaad bixisaan siddeed dibi iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka iyo qurbaankooda cabniinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta toddobaadna waxaad bixisaan toddoba dibi iyo laba wan oo waaweyn iyo afar iyo toban wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo dibida iyo wananka waaweyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin oo maalinta siddeedaadna waa inaad yeelataan shir quduus ah oo waa inaydaan innaba shuqul caadi ah samayn laakiinse waxaad bixisaan qurbaan la gubo kaasoo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga u ah caraf udgoon oo waa dibi iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo dibiga iyo wanka weyn iyo wananka yaryarba qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ahba waa inaad u bixisaan sida tiradoodu tahay oo qaynuunka waafaqsan oo waa inaad orgi u bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaankiisa cabniinka ahu ku jirin kuwaas waa inaad rabbiga u bixisaan iidihiinna xilligooda kuwaasoo ayan ku jirin nidarradiinna iyo qurbaannadiinna ikhtiyaarka ah kuwaasu waa qurbaannadiinna la gubo iyo qurbaannadiinna hadhuudhka ah iyo qurbaannadiinna cabniinka ah iyo qurbaannadiinna nabaadiinnada oo muuse wuxuu reer binu israa'iil u sheegay kullig wixii rabbigu muuse ku amray oo dhan